maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay laba ruux ayaa ku shahiiday weerar rasaaseena ay ciidamadii yuhudu ka geysteen daanta galbeed iyadoo ay sii xoogeysanayaan howlgallada ka soconaya daanta ilawaradi lagu kalsooniya oo la hadlay warbaahinta aljaziira ayaa waxay sheegeen in laba qofood oo haween ay ku shahiideen weerar rasaaseen oo ay ciidamadii yuhudu ka geysteen xerada nuuru shamsi ee ku taala magaalada dulkaram weerarkan ayaa waxuu yimid kadib markii ay dagaalyanada saynada yuhuud ay xog ku soo galeen magaaladani islamarkaanay u dhaadhiceen dhanka xerada xogaha qaar ayaa waxay sheegayeen mid ka mid ah haweenka shiidi ay ahayd mid xaamil ah ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa waxay sheegeen in si ballaarin doonaan howlgalladooda ku aadan daanta galbeed ee la haysto waxaanay duqimo xagga cidhka iyo weerar dhanka dhulka ay ka fuliyeen meelo badan oo ku yaala daanta galbeeda dhanka kale waxay ciidamada yuhuud ogoodan adag saareen xerada alfaarica ee ku taala magaalada duubaas waxayna halkaasi ka geysteen howlgallo burburin oo ay kula kaceen guryaha ay deganaayeen dadka rayidka waxayna warar ku sheegayeen ciidamada yuhuud ay burburiyeen in ka badan boqol guri oo ku yaala xerada alfaarica ee duubaas dadka abriyadaee la dulmiya ayaana waxay bilaabay inay barakacan oo yaraahsadaan meela ay gabaadsadaan xerada dulkaram oo keliya ayaa lagu waramaya inay barakaceen tan iyo howlgalka toban kun iyo shan boqol oo ruux waxaana marba marka ka dambeysa sii kordhaya tirada dadka ku shayday howlgallada daanta galbeed waxayna hatan maraysaa guud ahaan dadka ku shayday daanta galbeed iyo barigaal qudus in ka badan sagaal boqol iyo shan ruux halkii ay dhaawacmin toddoba kun oo ruux oo kale afar iyo toban kun iyo saddex boqol oo ruux ayaana loo tixaabiyay xabsiyada dulmiga ee maamulka yuhuuda tobanaan qofood ayaa lagu laayay hanti kalena waa ay ku baabaaday dhulgoo ka dhacay dalka shiinaha wararkii naga soo gaaraya dalka shiinaha ee qaaradweynta aasiya ayaa waxay tilmaamayaan in halkaasi uu ka dhacay dhulgo sababay khasaare naafeed iyo mid maaliyadeed sidaba ay tabinayaan warbaynada ka howlgala gudaha dalkaasi waxayna sheegayeen in halkaasi ay ku dumeen islamarkaan ay dhulka galeen in ka badan toban guri oo ku yaala magaalada yaabin ee dhacda koonfur galbeed gobolka sitishon iyadoona la laayahay in ka badan soddon ruux oo kale warbahinta maxalliga ee dalkaas ayaana waxay sheegaysaa in madaxweynaha dalkaas uu amar ku bixiyo howlgallo ballaaran oo baaritaana iyo samatabixin loogu sameynaya aagga u dhulgo'a ka dhacay kooxaa loo xirsaaray samatabixinta magaalada uu ka dhacay dhulgo ayaana waxay ku guulaysteen in magaalada ay ka soo saareen in ka badan laba boqol oo ruux bilihii la soo dhaafay waxaa si aadaw sii xoogeysanayay dhulgo iyo daadadka ku dhufanaya dhulka shiinaha in ka badan soddon askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal dhex maray ciidamadii hindiya ee koox fallaaga ah wararkii naga soo gaaraya dalka hindiya ayaa sheegaya in ciidamada dalkaasi ay dagaal ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen koox fallaaga ah oo ka dagaalanta dalkaasi ugu yaraan soddon iyo kow dagaalama oo ka tirsan fallaagada iyo laba askari oo ka tirsan booliiska dalkaas ayaa ku geeriyooday dagaalada maanta ka dhacay bartamaha dalka hindiya sida ay booliiska warbaahinta u sheegeen kormeeraha guud ee booliiska uu ka dhacay gobolka ayaa sheegay in boqolaal ka tirsan ciidamada booliiska iyo kuwa militariga ay howlgallo ka sameeyeen kaymaha degmada interferti ee gobolkaasi kadib markii xoga sirdoon ay ku ogaadeen tiro badan oo ka tirsan fallaagada ay halkaas ku uruursanayaan dagaalkan uu dhacay maanta ayaa kii ugu xooganaa ilaayi sanadkan waana dagaalkii labaad ee ugu weynaa ee muddo bil gudaheeda ka dhacay gobolkaasi sida uu sheegay sarkaal ka tirsan booliiska indiya binkhafir ayaa sheegay in yuhuudda ay noqotay mid loo gamaadaysto guud ahaan gobolka loogu yeero bariga dhexe wasiirkii hore ee amniga maamulka yuhuudda ninka lagu magacaabo itmar binkhafir ayaa waxauu sheegay in maamulka yuhuudda siyaasad ahaan uu aada u liito islamarkaana ay xukuumadda netanyahu ku fashilantay siyaasadeeda ku aadan dhanka qidaaca khaza waxaan ku soo baxnay kuwo looga qoslo guud ahaan bariga dhexe mana huba inaan nahay kuwa hadda midaasi fahmayo ayuu yidhi idmar bin kafiir oo horraantii bishii lasoo dhaafay iska casilay xilkii uu ka hayey maamulka gumaystaha yuhuudda wuxuu intaasii raaciyay oo uu ku faanay uun isaga yahay qofka keliya ka soo horjeestay in reer khaza la soo gaarsiiyo gurmad bani'aadamnimo wuxuu sidoo kale yidhi isagoo duraya netanyahu ma u malaynaya inaad waqti dheer kusii sugnaani doonto kursiga maadaama aad tahay mid mar walba waafaqaya cadaadisyada uga imaanaya dhanka maraykanka wuxuu sidoo kale sheegay xag jirkani ku weynaatay naceybka islaamka iyo muslimiinta inay waajib tahay soo dadejinta hindisaha dhin khaza looga barakicinayo dhulkooda si kastaba bishii janaayo ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii witmer binu khafiir ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii uu ka hayey maamulka yuhuudda sababu ku aadan heshiiska ay wada gaareen kooxda muqaawamada falastiin iyo maamulka yuhuudda ugu dambeyntii madaxweynayaasha washington iyo moscow ayaa ku wada hadlay qadka telefoonka putin iyo trump ayaa saacadii lasoo dhaafay ku wada hadlay qadka telefoonka iyadoonay xog uu tilmaamaya in arrimahay ka wada hadleen ay ka mid tahay xiisada dagaal ee ka taagan dalka ukrein warbaahinta ayaa waxay sheegaysaa in labadan hogaamiyeis ku soo hadal qaadeen wadahadal dhexmara labada dhinac oo lagu soo gabagabeynaya dagaalka sannadaha ka socda ukrein butin ayaana lagu waramaya inuu doonaya in dagaalka la soo afmeedho lana hakiya khasaaraha dhimasha ee daqiiqad kasta ka dhacaya gudaha yukrain warbaahinta ayaa waxay sidoo kale sheegaysaa in asbaabaha ugu horreeya uu trump u doonayo in dagaalka yukrain ugu soo gebagabeeyo ay tahay damiciisa ku aadan dhulka yukrain trump ayaana lagu waramaya inuu doonayo in yukrain ula saxiixdo heshiis ku kacayeen ka badan shan milyan oo dollarka maraykanka ah taa beddelkeedna isaga xalof ballaaran ku samayni doono macdanta ku jirta dhulka iyo gaaska qaaliga ah ee uu hodanka ku yahay dalkaasi si kastaba trump ayaa kadib markii uu ku soo fadhiistay kursiga u hanqaltaagaya dhul horle iyo dhaqaale baaxad leh oo uu ku soo xareeyay khasnadaha maraykanka wararka caalamka dhegaystayaala caawaanaga intaa